bsm illaah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allaahuma akhrijnaa min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri ilfahmi waftax calaynaa bimacrifati alcilm xasin akhlaaqanaa bilxilmi wasahil lanaa abwaaba fadlik wanshur calaynaa min khasaa'ini raxmatika yaa arxam araaximiin darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol konton iyo sagaalaad min suurati albaqara qaala allahu tacaala u kaladii mara calaa qaryatin wa hiya khaawiyatun calaa curuushihaa qaola annaa yuxyii haadihi allaahu bacda mowtiha faamaatahu allahu mi'ata caamin humma bacatah ilaa aakhiri alaayaat waxaynu ku soo jirnay oo inoo ku soo dembeysay qisadii la xidhiidhay ninkii gaalka ahaa oo la murmay nebiyullaahi ibraahim markii dambena laga xujo helay oo nebi ibraahim ilaahay xujadii siiyey subxaanahu wa tacaala ninkaasoo la yidhi alam tara ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbi halkaasi arrintu la socotaayo oo amase keladi alam tara ma waadan arag bay ka dhigan tahay ow kaladii ila ladii macnaha qisata ladii kii qisadiis taas ma waadan hayn ma wousan cilmigaada soo gaarin alladii mara kii soo maray calaa qaryatin magaalo mathaluladii kii tusaalihiisi mara soo maray calaa qaryatin magaalo soo maray oo mase kaladii kii ma waasan qisadiisu ku soo gaarin mara maray calaa qaryatin qaryo iyo magaalo soo maray walxaal hiya khaawiyatun ay tahay mid ku soo dhacday calaa curuushihaa carshiyaasheedi waxa weeyaan magaalo duntay wey derbiyadii baa soo dumay markii hore saanqaafkeedii baa soo dumay deedna derbiyadii baa ku duldumay qaryadaasi waxaa la tilmaamaa baytulmaqdis waa lagu sheegaa ninkaa buktunasr la yidhaahdaa burburiyey oo kharaabiyey qaala wuxuu yidhi ninkaasi markuu halkaa soo maray annaa sideebuu yuxyi u noolaynayaa haadihi midaani allaahu ilaahay bacda mowtihaa dhimashadeeda ka bacdi ilaahay see u noolaynayaa ninkaani nin fiican buu ahaa addoon ilaahay oo saalix oo ahaa cusayr baa la dhihi jiray baa la yidhi sida mashhuurka ama asharka ah meeshaa markuu soo maray iyadoo baabaaday ma aha inuu awooddii ilaahay baciidsanayo ee wuxuu la yaaban yahay war bilmidaan hadda see baa loo soo celin doonaa haa seebay magaaladan u soo kaban doontaa seebaa middaan ay u hagaagi doontaa waxa ku dhacaya macnaha kharaab iyo damaar iyo halaag ayuu isagu la yaaban yahay ee ilaahay inuu leeyahay ilaahay seetan u noolayn karaadoo awooddeeda ma leeyahay ma aha taas isagu wuxuu saarnaa baa la yidhi markuu hadalkaa leeyahay dameer markuu meesha marayo markaasaa tusaalihii isagii laftiisi baa lagu fuliyado awooddii ilaahay ayaa la tusayaa ninkii isaga ahaa fa amaatahu allaahu ilaahay ninkii isaga aha waa dilay ninkii su-aasha keenay ilaahay waa dilay mi'ata caamin waxaa ku xiraysaa waxbaa usoo qadaraysaa wastamara mayitan meydnima wuu daa'imay meyd buu daa'imay ninkii meyd buu ahaa imisa mi'ata caamin boqol sano baa ninkii meeshii meyd ku noqdo ninkii waa dhintay naftii baa laga qaaday boqol sanoo meeshii yaalla oo daa'im ahaa boqol sanaa la dilay waxba dhihi mayside boqol sano ayuu meydnimo laasimayo halkaa meyd ahaa humma intaa ka bacdina bacathahu ilaahay ayaa soo nooleeyey oo soo saaray qaala wuxuu yidhi markii la soo saaray ilaahay wuxuu yidhi kam labista inteebaa halkan ku nagayd malag baa loo soo diraa leeyahy su-aashaana la weydiiyey imisaad meesha taalle qaala wuxuu yidhi labistu yowman maalin ayaan ku nagaa ow bacda yowmin ama maalin barkiisa ayaan meeshaan ku nagaa waxaa la yidhi dhinacyaduu fiiriyey wuxuu arkay qoraxdii oo weli joogta oo aan dhicin markaasu wuxuu is yidhi maalintii a halkaan maraysay mayaa weli ku jidhaa mise maalintii kalaa dhalatay oo qoraxdii baa mar labaad halkaan maraysa soo yidhi yowman maalin baan meesha ku nagaa ama aw bacda yowmin maalin barkeed qoole ilaahay wuxuu yidhi bal iskaba dhaafi labista waxaad ku nagayd miata caamin boqol sano ayaa meydahayb oo meesha taal waaba ku tusaynaaye fandur waxaa fiirisaa ilaa dacaamika dacaamkaada iyo cunadaa wadatay fiiriya wa sharaabika iyo sharaabkaada lam yatasannah xaal uusan doorsoomin cunadaa wadatay ma isma bedelin boqolkaas sano wixii uu watay cinab hadduu watay tiin hadduu watay casiir hadduu watay ilaahbaa wuxuu watay sidoodiibay weeyaan ma xumaanin oo ma fasahaadin oo ma ma kharimin taasi waa dhankaas wandur waxaase fiirisaa ilaa ximaarika dameerkaa wadatayna fiiri baa layidhi sida lafihiisi u kala tageen siduu u burburay siduu u dhammaaday dameerkaa wadatay fiiri mise waa dameerkii waa waa uu hore wax baaba'ay ilaahay wuxuu yidhi walinajcalaka aayata linnaas waxay ka dhigan tahay facalnaa maa facalna waxaas aan samaynay baan samaynay maxaan u samaynay inaa qudrada ilaahay aada ogaatid iyo walinajcalaka adiga inaan kaa yeelno halkaasaa lagu cadfayaa aayatan aayad inaan kaaga dhigno linnaasi dadka awoodda iyada loo deliishado wandur waxaa fiirisaa hadda isagii baa lala hadlayaa ilalcidaami dameerkaa wadatay lafihiisi fiiri kayfa sida nunshizuhaa aanu isku tarkiibinayno sidaan iskugu rakibayno isku saarsaarayno oo iskugu xirxirayno isku koraankorinayno balada fiiri baa layidhi dameerkaa wadatay adoo indhaha ku haya uma dabadeedna nagsuuhaa aan u huwinayno lafahaas laxman hilib saan u saarayno waa wixii burburada meesha yaallay isagoo hortiisiibaa dameerkii lagu sameeyey dharararag hal mar baa laysku rakibay lafihiisi iyo hilibkiisi iyo xubnihiisi mise waa noolya waa dameer soconaya falammaa tabayana markoo u caddaaday lahu isaga ninkii arrinkaas markoo u caddaaday oo indhaha u saaray cilmu almushaahada indhahu ku haya qaole wuxuu yidhi aclamu waxaan ogahay ana allaha ilaahay waxaan ogahay buu yidhi oo qiray oo macnaha awalba wuu lahaa iimaane aan sii xaqiiqsaday ana allaha ilaahay calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun mid awooda inuu yahay marka magaaladii baabaaday iyo cid kastoo la baabi'iyey ilaahay waa midu fudud inuu soo celiyo laba qisaan soo qaadanay qisadii saddexaadna waata waid qaala ibraahimu rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta wuxuu yidhi qisadaani waxaa laystusaya halkan daliil xisi ah oo noo muuqdaba muuqanayey oo loo deliishanayo ilaahay ummaddu markay dhammaato in la soo celinayo arrintii lagu garan lahaa ee loo deliishan lahaabaa toos laysku taabsiinaya waid qaala wadkur ka sheekay id waqti qaala uu yidhi ibraahiimu nabiyullaahi ibraahim rabbi yaa rabbi rabbiga yow arinii itusi kayfa sida tuxyi aad u noolayso almowtaa kuwa dhintay ilaahay sidaa u noolayso ilaahay taa ay aragsi buu yidhi kayfiyadaas wuu rumaysan yahay iimaan jaazim oo go-an nebi ibraahim ayuu rumaysan yahay qudrada ilaahay rumaysan yahay laakiin inuu indhaha saaro u rabaa markaasuu wuxuu yidhi qaala ilaahay wuxuu yidhi awalam tu'min oo ma waadan rumaynin awalam tusadiq qudradayda inaan wax soo noolayn karo ma waadan rumaynin qaala wuxuu yidhi nebi ibraahim balaa inaanan rumayn iska dhaafe waa rumeeye walaakine waxaan doonayaa liyadma'ina qalbii qalbigaygu inuu xasilo wuu xasilan yahay qalbigiisuy xasiloonidiisu inay sii ziyaado weye liyadma'ina qalbii qalbigaygu inuu sii xasilo oo idminaan ziyaadaa uu sii helo isdaada basiiratan waxaa ka dhigantay aradtu waxaan doonayaa an asdaada basiiratan wa sukuuna qalbin biru'yati dalik arrintaa aragtideeda waxaan doonayaa inay arrintaas ay ziyaan sidaas ay igu sii ziyaado qaala wuxuu yidhi ilaahay fakhud waxaa soo qaadataa arbacatan afaro min adayri shimbiraha ka mid a afar shimbiroo soo qaada baa layidhi fasurhunna soo dum ilayka adiga xaggaada shimbiraha u soo dum soo qabo soo dun xaggaada u soo dun googooh shimbirihii intaa hilibkooda jirjidhid hilibkooda isku qas isdhex geli hal sallad wax ku jira ka dhig humma ijcal waxaa yeeshaa humma intaa ka bacdi ijcal waxaa yeeshaa calaa kulli jabalin buur dhammaanteed minhunna xaalow ka ahaaday shimbiraha xaggooda juzan juzyeel juzan oo minhunna minhunna xaalow ka ahaaday juzan yeel waxaad samaynaysaa buur kasta cad ama juz ka mid ah hilbihii shimbiraha saar buuraha dhaladooda meelaha kala gee hilibkii oo shimbirihii inta la qalo oo nafti ka dhacday oo la googooyada buuraha la kala saaray sidaa markaad samaysid uma intaa ka bacdina udcuhunna udcuhunna uma adcuhunna u yar shimbirihii u dhawaaq yaatiinaka waa ku imaanayaan sacyan xaalay yihiin kuwa musricaado degdegay degdegayo ordaya ku imaanaya wixii la qalayba maa iyagoo nool oo soconaya ordaya ayay ku imaanaya wuu gowracay sidiibuu sameeyey meeliibuu kala saaray waa u dhawaaqay deg deg bay ugu yimaadeen waclam waxaadna ogaataa ana allaha ilaahay casiizun inuu yahay xakiimun inuu yahay casiiz ilaahay waa mid casiiza ilaahay waana xakiim subxaanahu wa tacaala hilibkoodii iyo baalashoodii iyo lafahoodii iyo dhiiggoodii wixii isku qoshan oo meelaha kala saaray buuraha dhaladooda ayuu u dhawaaq waaba kanba kayfa tuxyil mootaa naftii baaba la soo geliyey waa dhammaystiran yihiin waaba u yimaadeen arrintaa weyn baa la tusa oo indhaha loo saara oo su-aasha weydiiyey jawaabteedii looga dhigo su-aashaasi marka ma ahayn can shakin fii qudrati illaahi shaki xaggiis qudrada ilaahay uu shakisan yahay ma aha ee waa qaabka noolayntu sida ay tahay ilaahdow itus waxaad sidaa inay tahay tusinaysa siiqada lagu keenayoo keyfa ah keyfana waxaa loo dejiyaa su-aal xaalka la isweydiinaya xaalka qaabka waxaa sii xoojinaya mar labaad xadiidkii nabiga calayhi salatu salaam nebigoo yidhi naxnu axaqu hannagaa kaga xaqnimo badan bishaki shaki min ibraahim hannagaa ka sii mudan hannana maana shakin haddaan annagu shakinna nebi ibraahimna ma shakin weyno taasna halkaasaa la dhig qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi intaa markii laynoo soo tilmaamay oo aayaadka hore laynoo soo sheegay dadku inay laba nooc yihiin kuwa awliyaa ullaahi ah oo kuwa muuminiinta awliye ilaahay oo dad wanaagsan ah iyo kuwa awliyaau daaquud ah oo kuwa kaafiriintaah waxaa laynoo tilmaamaya arrintaa laynoola xiriirinaya tusaalayaal laba tusaale iimaanka mid baa u tusaalaah duqyaanka iyo qooqana mid baa u tusaalaah waa soo marnay labadaa tusaale halkan waxaa laynoo sheegayaa oo la isjeclaysiinayaa in fii sabiilillaahi wax lagu bixiyo gaar ahaan jihaadka acdaada ilaahay lala jihaadayo jihaadku saddex nooc buu noqonayaa in xujo iyo burhaan iyo daliil jihaadku noqdo oo lagu qanciyo oo xujo iyo dood lala galo kuwa diidan oo qofku jihaadka u galo iyo jihaad la yidhahdo aljihaad binafs oo naftiisii uu geeyo safka hore iyo jihaadka iyo midda saddexaad oo aljihaad bilmaal ah qofkii inuu xoolihii bixiyo jihaadkii hadda waa laynoo soo sheegay jihaadu dacwa nabiyullaahi ibraahim waa isaga kii la doodayo ka xujo helay jihaadu nafsina waynu soo qaadannay jihaadkii hadda maalka ayaa halkan la sheegayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala mathalu ladiina yunfiquuna amwaalahum mathalu ladiina kuwii mathalkooda iyo tusaalahoodu yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda dhiibaya fii sabiilillaahi ilaahay waddadiisana ku dhiibaya oo ku bixinaya fii sabiilillaahi baa la rabaaye meelaha kaleo xunxun qofku hadduu wax ku bixiyo khasaaro un weeyaan waa tusaale marka mathal baa halkan la bixinaya ibnu kasiirku wuxuu leeyahay haadaa mathalun darabahu allahu tacaala litadciifi thawaab waa tusaale ilaahay ugu talagalay thawaabka laalaabidiisa qofkii waddada ilaahay wax ku bixiya isagoo ilaahay ridihiisa raadinaya xasanadii in loo laalaabayo toban jeer ilaa toddoba boqoloo jeer waxay yaqaanaan oo maxsuusa oo ay u jeedaan baana loogu matelayaa waxbay beertaan xabadda raashinkaayoo la beeray bay yaqaanaan taasaa tusaale looga dhigaya maxsuuskaas iyo shaygaas macquulka ah baa layskugu miithaalinaya mathaluladiina kuwii mathalkood yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda fii sabiilillaahi ka mathali xabbatin oo kale weeye baa la yidhi ilaahay yidhi subxaana wa tacaala xabbad raashinoo firiya oo kale weeye taasoo ambatad soo saadhay sabca sanaabila toddoba sabuul toddoba sabuul bay soo saadh hal xabbay awal ahayd ambatad waxay soo saadhay xaqiiq ahaan ilaahay baa soo saaraye sabca sanaabila xabbad baa la beeray oo dhulka la geli toddoba sabuul bay soo saadh fii kulli sumbulatin hal sumbulo kastana mi'atu xabbatin ayaa saaran oo ahaaday sabuul kasta boqol xabbo oo raashin ah saaran oo mirood baa ka lalmanaya halkii xabbo intee dhasha marka toddoba boqoloo xabbo ilaa toddoba sabuul wey sabuul kastana boqol xabbaa ku taalla toddoba boqoloo xabbay noqoto qofkii wax bixiya tusaalahaasuu leeyahy ajirka saasaa loogu laalaabaya liman akhlasa fii sadaqati sadaqadiisa qofkii yaa ikhlaas sameeya ilaahay darti wallaahu ilaahayna yudaacifu ilaahay waa u laalaabaa liman yashaau ciddou ilaahay doono ciddou ilaahay doono waa u sii badinaya waa usii laalaabaya wallaahu ilaahayna waasicun ilaahay weeye fadligiisu midoo waasac yahay caliimun ilaahay weeye mid ku ogaal badan biniyati lmunfiqi midka wax bixinaya niyadiisa ilaahay waa ku caliim ilaahay waa ogyahay subxaanahu wa tacaala aayaddan waxay ku soo degtay baa leeyihi cuhmaan binu cafaan iyo cabdiraxmaan ibnu cawf khaswadii la dhihi jiray tabuuka markay jidhay baa cuhmaan binu cafaan wuxuu keenay kungeela oo reeryadoodii wato oo abjaadkoodii wato oo karbaashyadoodii wato ayuu yidhi lagu gala dagaalka taasoo keena ilaahay waa u dhiibay isna waa bixiyey nebiga hortiisana wuxuu saa ugu soo daadiyo soo dhigay nebigeenna calayhi salatu slam hortiisa wuxuu soo dhigay kun diinaar lacagta adagoo dahabkaaya markaasaa nebigu gacanta inta saa lacagtii u dhex geshay ayaa nebigu lacagtiisaa u rogrogayaa waa rogrogayaa markaasuu leeyahay nebigu maa dara cuhmaana maa facala bacda alyowm cuhmaan ma dhibayo wax allaale waxuu sameeya maanta ka bacdi cuhmaan intaasuu bixi waxaa yimid cabdiraxmaan binu cawf nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam afar kun oo dirham ayuu keena lacagta nooca dirhamkaaya nebi allo wuxuu yidhi anigu siddeed kun baan haystayoo ciyaalkii iyo naftayda afar kun baan u reeba afar kunna ilaahay baan amaahiyo waa iga tan iga qabo markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam baaraka allaahu laka fii maa amsakta wa fii maa acdayta waxaa reebatayna allaha kuu barakeeyo waxaa bixisayna ilaahay ha kuu barakeeyo markaasaa ii soo degtay aayaddan labadaa nin mathaluladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi aayaddii baa markaas soo degtay sidaas bay arrintu ku timid baa lagu leeyahay marka dadka wax bixinaya oo ilaahay dartii wax u bixinaya abaalkaa weyn ayay leeyihiin martaba sare martabadaa sare ayay leeyihiin marka ambatad waxay dhalisay sabca sanaabil imbaadkii waxaa loo tiiriyey xabaddii waa isnaadkii majaaziga ahaayoo majaaska caqligaa la dhihi jirayoo waxaad ogaanaysaa mumbidka kan wax bixinaya xaqiiqa ahaan huwa allahu tacaala ilaahay weeye kan wax soo saaraya oo midhahan soo saaraya ilaahay weeye subxaanahu wa tacaala saasaa ogtahay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi alladiina kuwa yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda fii sabiilillaahina ku bixinaya dad wax bixiyaa jira oo tiro badan laakiin fii sabiilillaahi aan ku bixin xoolahooda kuwa bixinaya fii sabiilillaahina ku bixinaya humma dabadeedna laa yutbicuuna aan raacsiinaynin maa anfaquu wixii ay bixiyeen mannan mannaysi aan raacsiinayn walaa adan dhibna aan raacsiinaynin bixinta ay wax bixinayaan ilaahay dartii bay uga jeedaan ka dabageyn mayaan khayraadkii iyo sadaqadii ay bixiyeen mannays gallabays uma laa yutbicuuna maa anfaquu mannaa mannan gallabays wey cidday wax siiyeen ay ku dulgalladaysanayaan qofku hadduu qofka wax siiye ku dulgalladaysto oo yidhaahdo qad axsantu ilayka waa kuu ixsaan sameeyey waxbaan kuu taray waxbaan kuu qabtay xaalkaadii anaa kabay anaa ku soo saaray waxyaalahaas ma fiicna markaa manan aan raacsiinaynin walaa adan dhibna aan raacsiinaynin dhibtaa waa maxay dad kale u sheeg sheegayaa maala oo wuxuu leeyahay hebel anaa waxaa u taray ummaddii kale ugu sheekaynaya xogtiisii uu baahinaya kuwa noocaas oo sidaa fiican wax u bixinaya lahum waxaa iyaga u ahaaday ajruhum ajarkooda u ahaaday cinda rabbihim rabbigood agtiisowna ugu ahaaday thawaab weyn bay leeyihiin lahum thawaabu maa qadamuu min addaacati cinda allah waxa ay hormarsadeen thawaabkiisa ayay leeyihiin taas baa ilaahay siinaya oo ku abaalmarinaya thawaabkaa ballaaran ayaa lagu abaalmarinaya marka manaysigu waa wax xun weeyaan aada u xun weeye sadaqadii buu xumaynaya qofkan buu xanuujinayaa awal wax loo taray qofkii wax taray buu wixii ka burburinaya arrin aada u xun weeyaan manniga iyo aaduhu labaduba waa waa xun yihiin waa in la iska ilaaliyo ilaahay wuxuu yidhi lahum kuwa waxa u ahaaday ajruhum baa u ahaaday cid kale agtooda kuma lehee ajarka waxay ku leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa unagu ahaaday ajarkaas walaa khawfun wax cabsiyana calayhim iyaga dushooda ma ahaanin walaa hum mana aysan ahaanin yaxzanuuna baa ilaah yidhi kuwa tirayonayo murgayo walaa khawfun wax khawfa calayhim iyaga dushooda muusan ahaanin laa khawfun calayhim walaa hum mana aysan ahaanin yaxzanuuna kuwa tiraanyoonaya baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala oo walbahaaray marka manaysiga waxaa ka mid ah qofkii wax la siiyey la manaysanayo inuu yidhaahdo waxaa iyo waxaa iyo waxaasaan ku siiyey oo ku dul tiriyey wuxuu siiyey manigaas manaysigaasina waa min alkabaa'iri waa dembiyada waaweyn buu ku jiraa xadiidka fii saxiixi muslim iyo keyrkiisba ku yaalla wuxuu ahaa qofka maanigaay inuu yahay saddexda qof inuu ka mid yahay oo laa yanduru llaahu ilayhim ilaahay uusan fiirinayn walaa yusakiihim ilaahay dahirayn walahum cadaabun aliim hadda manan walaa adan manigaa la hormariyey waxaa loo hormariyey waa likarati wuquucihi manigu waa tiro badan yahay aada buu u dhacaa aadaha waxaa ka mida isagana inuu qofku qofka dhibo ceebeeyo maalan wuxuu dhahayaa kam tasal imisaa baryootamaysa ada wax weydiisanaysa wa anta faqiir abad buu dhahayaa faqiir baa tahay weligaa walaa tagtasib ma shaqaysanaysa hadalladaasoo kaleu dhahaya waqad buliitu bika waa laygu kaa itixaama hadalladaasoo kaleu dhahaya waa raaxan illaahu minka ilaahay ha iga kaa raaxeeyo waa ay dhibtay hadalkaasoo kale ku dhahayaa iyo hadallada la midkaa adaha waxaa ka mid a kalcabus fii wejhi wejiga hadduu u tubo oo weji xumo uu la qaabilana iyaduna sidaasoo kale weeye arrin laga fiican yahay weeye waxaasoo dhan baa waxaa la doonayaa in la iska ilaaliyo oo laga fogaado marka qolada haddii ay sida fiican iyagu wax u bixiso oo aan manni iyo adan midna aan raacsiin lahum ajruhum cinda rabbihim markii la yidhi walaa khawfun calayhim cinda rabbihim walaa khawfun calayhim cabsi ma ahaanin qiyaamo markay tagaan ajarkii iyo hawaabkii ay shaqaysteen inay waayaan ka cabsan mayaan cadaabna ka baqi mayaan walaa hum mana aysan ahaanin yaxzanuuna kuwa ka walbahaaraya maxay wixii ay adduunka iyo gadaashooda uga soo tageen dadkoodii iyo dunyadoodii iyo waxoodii ilaahay baa u dhowraya oo u ilaalinaya oo u badbaadinaya subxaanahu wa tacaala ilaahay baa uga khaliifa markaa qofku markuu wax bixinayo waxaa la rabaa inuusan qofkaa dhibin ku manaysan ilaahay dartii inuu wax u bixiyo in ikhlaas iyo ilaahay hortii inuu biri ka maalinkeeda looga jeedo inuu ogaado kan hadda uu isaga wax siinayo oo u dhaamo ilaahay inuu isagaba u dhiibi karay laakiin dadka laysku imtixaamayo laysku ibtilaynayo laysku jirabayo markaas inuu markaa qalbi furan ugu dhiibo isagoo raadinaya waxaan inay tahay waxuu ilaahay xaggiis ku hormarsaday oo biri ka maalin uu ka helayo meesha uu ka hormarsaday ilaahay agtiisa ah adduunkana ilaahay ku badbaadinayo aakhirana ilaahay subxaana wa tacaala derajo iyo dallacaad ilaahay ku siinayo subxaana wa tacaala marka qofkii wax la taray waa inaan la dareensiin wax tariddii wax la taray inaan la dareensiin weeye oo aan lagu mannaysan oo aan lagu sheeg sheegin amaba dadka kale marka lala joogo aan lagu soo dhex sheeg sheegin inaad adigu wax tadho oo caawiso oo gacan qabato oo ma garanaysaa qofkaasi sidaa yahadoo wax ku weydiistayoo adiga maaragtay aad tahay qofka wax taray oo ka soo saaray dhibaatadii waxa aad samaysay ilaahay darti uga jeed mar haddaa ilaahay darti uga jeedayna ilaahay waa kuu ogyahay yaaba u sheegaysaa qofka kaleo aad u sheegaysid maba ahaba inaad u sheegtay ilaahay waxaa la baxday waa kuu ogyahay subxaana wa tacaala waana kaa thawaabinayaa adduunkana waa kugu badbaadinayaa wamaa tuqadimu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah wax allaale waxaad u hormarisaan naftiinna oo khayr iyo wanaag iyo maaragtay waxyaalaha wanwanaagsana ilaahay agtiisa ayaa ka helaysaan subxaana wa tacaala akoon rabbaaniya adoo ku shubtay bay ka dhigan tahay halkaa ka helaya marka baaraka allaahu fiikum halayska ilaaliyo qofku marka waxu bixinaayo wixiina inay ka baxaan hadhowna uu ajar iyo thawaab ka waayo ou sadaqadii iska buriyo yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa in maaragtay lagu buriya labadaas waa laysku diidaya axaadiisuna waa caddaynayaan marka waa in layska ilaaliyo si aan qofkii aysan sadaqadii uga burin ugana xumaanin qalbi diib ah inaad ku bixisid waxa rismiga a isku hubtidna inay tahay waxaana la baxday waa inaa ogaatid ilaahay hayna aqbalo subxaanahu wa tacaala manigaas iyo adahaasna allahayna ka ilaaliyo towfiiqa saalixiinna allahayna waafajiyo darsigeenni intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab